mu'asasada alkataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay baahisay qaybta koobaad taxane loogu magac daray geedigii gurgurta guulmise gebidhaclayn kuwaasoo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarradii uu kala kulmay qaybta koowaad ee muuqaalka oo la daawan karo shan iyo labaatan daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ayaa soo bandhigaysa xaqiiqda fashilka qaraar ee labadii sane ee lasoo dhaafay uu la kulmayey xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka bilowga hore ee filimka waxaa lagu daawan karaa buuq iyo fadeexad haraysay teendhada afisiyoni ee lagu soo doortay xasan shan iyo tobankii mey labada kun labaiyo labaatankii waxayna madaxda dowladda federaalka qaarkood oo iska yaabay sheegayaan in shisheeyaha oo goobjoog ahaa uu la amakaagay nidaam darradooda aan ismaqalno bilaahi calaykum aan ismaqalno dadka adduunka ay noo yimid waa inala yaaban yihiin safafka dambe hala aado mas-uuliyiinta soomaaliyeed waa la garanayaa ee fadhidee fadlan dib u durka
salaamu calaykum
intaanan qof qof idiin sheegin oonan u magacaabin maxamuud sayidow xagga dambe tag walaal adigoo mahadsan waxaan u baahannahay laba khiyaar midkood inaan qaadanno ama martidu bannaankaa fadhido ama innagu aan bannaanka tagno labadaa midaan qaadanno waxaan ka codsanayaa buuqa halkaa ka socda dadkaas qaylinaya ha layga bixiyo ha layga bixiyo dadkaa intaasi kadib waxaa muuqaalka lagu soo gudbinayaa sida ay shisheeyaha uu maraykanku ugu horreeyo hoggaanka ugu hayaan dowladda federaalka mid ka mid ah xildhibaanada iyada ka tirsan ayaana ka markhaati kacaya inaysan tallaab qaadi karin ilaa in uu maraykanku og yahay mooye annaga hadda dagaalkeenna maraykanaa ku qorsheeya madaxweynaha waa codsana meelyabil dagaal inagu qaado fasaxaa lagaa sugaa la leeyahay waxaa laga yaabaa shan iyo toban cisho inaan loo soo jawaabin waxaa laga yaabaa in la yidhahdo qorsheheenna inta ma ahna intuu ku wajahan yahay xasan sheekh oo goli welibaa ka sheegayaa inay muddo kooban kaga adkaanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu filimku muuqaallo dhowr ah ka soo bandhigayaa isaga oo goobo kala duwan ka hadlaya waxaana khudbad weliba oo uu jeedinayo odhanayaa hal hadal oo uu ku tilmaamayo inay ka awood badan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab
mar waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waana dhinac walbaan uga badannahay intii hore waa ka khibrad badannahay waa ka ciidan badannahay waa ka farsamo badannahay waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
inkastoo awoodda uu xasan sheegtay laga waayey fagaaraha dagaalka waxay docda kale mu'asasada alkataa'ib kuu soo gudbinaysaa sida ay dowladda federaalku ugu fashilantay dagaalkii ay ku iclaamisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xeryo badan oo cagta la mariyey saraakiil muhiim ahaa oo la laayey iyo weerarada habeen iyo dharaar cad baa ka dhacaya muqdisho ayaa bannaan ka soo dhigay niyad jabka shisheeyaha iyo dowladda federaalku ka qaadeen dagaalkii uu xasan sheekh hoggaanka u ahaa filimku wuxuu daaha ka rogayaa qorshe dagaaleed fashilmay oo ay bilowgii dagaalka xasan sheekh u keentay dowladda maraykanka kaasoo ahaa in mooryaan macawisley ah la hubeeyo islamarkaana loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo looga daysanayo arrintaasi tijaabo uu horay maraykanku ugu sameeyey ciraaqa qorshayaasha maraykanka ee la xidhiira arrimahaasi iyo qoraalladii laga sameeyey ayaana waxaa soo gudbinayaa sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muuqaalkiisa filimka lagu soo gudbinayo xilli uu ka hadlayey shirkii bariga afrika ee dhacay intii ay dagaaladu socdeen arrintaana waxaa ka baqaati kacaya hay-adaha daraasaadka ee maraykanka sida macadka diraasaadka s s i macadkaasoo weliba taabacsan kolleejka arrimaha dagaalada ee ciidamada maraykanka macadkaas iyaga oo tilmaamaya qaar ka mida faa'iidooyinka ay ka heleen adeegsiga maleeshiyaadka beeleedyada ayaa waxa uu yidhi dalaalka amerikaanka ah kasbashada hal hogaamiye beeleed oo keliya oo ay ku guulaysteen inay tajniidiyaan ay suurto gelisay inay joogsadaan weeraradii joogtada ahaa ee lagu soo qaadayay ciidamada maraykanka ee ku sugnaa mandiqadaas oo mandiqada haasad barwe hal xaboon tajniidinay hal oday kaabaqabiiloo tajniidinay ayaa wuxuu leeyahay wuxuu naga kaafiyeyba dagaalkaba qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa raggii naftuturayaasha ahaa ee fuliyey camaliyaadkii lala beegsaday xeryaha dowladda federaalku ay ku leeyihiin deegaanada iyo magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo kale kuwaasoo xasan sheekh u sheegaya inuusan marnaba libin ka keeni doonin dagaalka ay ku fashilmeen shisheeyaha ku soo duulay dalka gurgurta waxaan ku leeyahay dhaarta aad dhaaratay waan laguu sheegay taas ayaa noo dhaartay sheekhiin calleer wuu kuu sheegay dhaartaan aad dhaartay ayaa dhaar noo ah waan aragtay waan wixii kasii wixii kasii badan waad dhimin doontaa hadday baash bilaaw tahay ayaa qalbi jabtay moral meel u cararaysa junuudullaahi miyaad la dagaalam kartaa waxaan waa junuudullaahi alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan waxaan isugu imaanay anagoo ah junuud min junuudillaah oo maanta halkan isugu imaanay inaan cadowga ilaahay subxaana wa tacaala aan la xisaabtanno oo cadowgaas kibray aan maanta ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa aan ummadda islaamka aan ka kaafino insha allahu tacaala albaabkaas arta anaga idin daafuri doono insha allah idinkan waxaa bayca ku galayna inaan gadaasha aan ka harin insha allahu tacaala
هبت رياح صرصر عاتية تزمجر
gebagabada muuqaalka ayaa lagu ballan qaaday qaybta labaad ee filimka